wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu soo bandhigayey xarunta halabuurka iyo ganacsiga beeraha soomaaliya munaasabada daafurka ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya madax ka socotay hay-adaha soomaaliya kala shaqeeya waxsoo saarka beeraha iyo marti sharaf kale mustafa ismaan waayeel u qeybsamaha hay-adda ifa ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan kulanka maanta wuxuu daarnaa shir lagu daahfurayey wada shaqeyn cusub oo dhex mari doonta hay-adda international fund for agriculture development oo loo soo gaabiyo ifaad iyo wasaaradda beeraha xarunteeda siyaad oo loo soo gaabiyo center for agro brewership and innovation development center centerkaas oo ah xarun loogu talagalay in lagu horumariyo fikradaha iyo cabqariyadda ku jirta soomaalida beeralayda ah marka waaxda innovation unitka ifaad iyobaa maanta halkan wada shaqeyn ay uga bilaabantay iyo hay-adda siyaad oo hoos tagta wasaaradda beeraha ujeeddaduna waxaa weeye in layska kaashado sidii loo heli lahaa hal ku saabsan dhibaatooyinka climate changeka iyo cimiladan isbedelaysa ay ku keentay beeraha iyo wax soo saarka soomaaliya maxamed cabdi xayar maare iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya ayaa bogaadiyey daafurka xaruntan si aanu u baahino in dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqola-aanta u badani ay ka faa'iidaystaan cilmiga iyo qorshaha wasaaradda beeraha ee la xidhiidha in la sameeyo beero horumarsan dabeecadda la qabsan kara wax soo saarkooduna badan yahay in la sameeyo isla markaana wasaaraddu ay daba socon doonto ilaa inta ay ka helayaan suuq ilaa inta ay ka dhoofinayaan ilaa inta ay suuqa fiican ka helayaan marka farxad bay noo tahay wasaarad beer ahaan inaan maanta laabkan furno oo runtii sida aan sheegay ay ku jiraan khuburo badan dhallinyaro badan oo caalamka oo halabuurka beeraha ka shaqaysa ay ku jiraan world wide oo aanu anakuna xoojinayno si dhallinyarada soomaaliyeed ugu xidhmi lahayd halabuurka caalamiga ah ee horumarinta beeraha casriga ah taas baanu maanta halkan ka furnay oo dadka inta badan sida aan sheegay ay ku jiraan online-ka yihiin soomaaliya iyo adduunkaba dhallinyarada soomaaliyed oo ku marti qaadayna wasaaradda beeraha iyo inay yimaadaan xaruntaas somali innovation center for entrepreneurship and innovation inay yimaadaan ayaanu ku marti qaadaynaa oo horumarin doonta xirfadooda oo u samayn doonta connection caalami ah oo horumarinta beeraha iyo beeraha casriga iyo ay ka faa'iideeyaan iyo sida teknolojiyadda xarunta halabuurka iyo ganacsiga beeraha ee laga daafuray magaalada muqdisho ayaa door muhiima ka qaadan doonto sare u qaadidda ganacsiga beeraha dalka